Chicago with music from the city's hip hop ambassadors and just
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniine taariikhduna ay tahay tobanka bisha januari sannadka laba kun iyo labyo labaatan haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barhkii duhurnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyaro jaamacadaha ka baxay oo magaalada laasacaanood ka furay xafiis dadweynaha ka caawiya sharciyeynta boosaska amaba jagooyinka iyo weliba dhismayaasha guryaha
sidoo kale waxaa ka mid ah adeegii dhanka sharciga oo isaguna ku jira qaybtii dayaca maxaa la yidhaahdaayey notaayooyinka iyo konsaltantiga arrimaha sharciga la xidhiidha inaannu dadkii ka caawinno
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan tartan dhinaca ciyaaraha oo magaalada boosaaso loogu soo gebagabeeyey arday dhigata jaamacadaha magaaladaasi boosaaso iyo weliba sidoo kale kaalmihii heese iyo ciyaarihi ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan duhurnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida diblomaasiyiin ka kala socda waddamada maraykanka iyo ruushka ayaa isniintan maanta ku kulmay magaalada jenefa taas oo bilow ah kulamo horseedkooda amaba heerkooda uu sarreeyaan idhaahdee oo ay toddobaadkan yeelanayaan xilli ay ruushku ciidan badan keenay xadka u dhexeeya amaba uu la leeyahay waddanka ukrain islamarkaana dalkaasi ruushka ay reer galbeedka uu ku cadaadinayo damaanada dhinaca ammaanka hofhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in kulanku bilaabmay waxyar ka hor sagaalkii subaxnimo ee wakhtiga maxalliga xilli la riixaya in maraykanku dhinaciisa ula shaqaynayey amaba ula shaqeeyo si uu la tashi ula sameeyey ukrain sidoo kalena uu gaashaanbuurta neeto la yeeshay iyo weliba xulafada kale ee ku sugan yurub kadib wadaxaajoodyada jenefa ayaa ruushka ay tahay in uu sidoo kale wadahadal magaalada bruseles kula yeesho gaashaanbuurta neto maalinta arbacada iyo weliba sidoo kale qaybta ammaanka iyo iskaashiga yurub oo iyagana khamiista uu kulan kula yeelan doono magaalada vienna ee waddanka austria hogaamiyihii xukunka laga tuuray ee myanmar an sansi ayaa lagu xukumay afar sannoo xabsi ah iyadoo lagu eedeeyey inay si sharci darraa u soo dejisay islamarkaana ay u haysatay raadiyooyada gacanta ee lagu wada hadlo islamarkaana ay jebisay shuruucda xanuunka coronavirus ila dhinaca warka oo ku dhow maxkamadda magaalada dalkaasi ee caasimada u ah ee nebitu ayaa warbaahinta u sheegay in suukii lagu riday laba sanno ah inay ku xadgudubtay sharciga myanmar ee soo dejinta iyo weliba dhoofinta raadiyoyada gacanta ee lagu wada hadla ee loo yaqaano walkitokis iyo weliba laba sannoo kale oo iyadana loogu riday amaba loogu xukumay inay jebisay sharciga masiibooyinka dabiiciga ah kadib markii ay ka tallaabsatay shuruucdii loo dejiyey xanuunka coronavirus xukunkan isniintan maanta dhacay ayaa imanaya in ka badan bil oo ahayd markii uun sukwi haweeneydaasi la xukumee lagu riday in ay kicisay dadweyne sidoo kalena eed kale lagu soo ogay taasi oo gooni ka ahayd islamarkaana ku aadanayd ku-xadgudubka sharciga maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah taasoo la tilmaamay inay jebisay xayiraadii xanuunka covid sagaal iyo toban kadib markii ay ololo qabatay doorashooyinkii baarlamaanka ee sannadkii hore waxaana markii hore lagu xukumay afar sanno oo xabsi ah balse taliyaha guud ee ciidamada genaraal min an halang ayaa kala badh ka riday xukunkaasi duhur wacanoo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan ku bilownaa dhallinyaro baratay ee culumta kala duwan ayaa magaalada laascaanood ka hirgeliyey xaruna dadka deegmadaasi ee ku dhaqan ka caawisa sharciyada guryaha iyo weliba jagooyinka cusub ee ay dhisanayaan arrintaasi ayay soo dhoweeyeen dad aad u tiro badan oo magaaladaasi ku dhaqan iyadoo sidoo kalena shaqa abuur u noqotay kuwo kale wariyahayaga cabdikariim olol ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray laascaanood
dhallinyarada jaamacadaha soo dhammaysay ayaa fursadaha dhanka aqoonta uga faa'iideynaya bulshada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool adeegyada kala duwan ee isku xidhka bulshada iibinta guryaha kiraynta qaybaha kala duwan ee gaadiidka iyo isku xidhka inay dadku wax kala iibsadaan sharciyadana ay u hagaajiyaan ayay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ka hirgeliyeen bismillaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa injineer maxamed sheekh cabdiqaadir boobe xafiiskayaga waxaa la yidhaahdaa roberty management haddii aan af soomaali ahaan ku sheego waa xafiiska maamulka iyo maaraynta hantida adeegyada aanu qabanaa waa adeegyo kala duwan oo aanu bulshada reer laascaanood aanu kusoo kordhinay adeegyada aanu qabanno waxaa ka mid a maamulidda hantida marka aan leeyahay maamulidda hantida waxaweeye tusaale ahaan waa kirayntii iyo dayactirkii iyo hagaajintii iyo kawarqabkii guryaha oo kale waxaa ka mida oo kale sida iibinta guryaha inaanu gurigii qofka u iibinno inaanu dhulkii bannaanaa iibinno inaanu haddii eeba kuu samagolyah gaadiidkii iibinno sidoo kale waxaa ka mid ah adeegii dhanka sharciga oo isaguna ku jira qaybtii dayaca maxaa la yidhaahdaayey notaayooyinka iyo konsaltantiga arrimaha sharciga la xidhiidha inaanu dadkii ka caawinno iyo sidii tusaaleahaan ay u mari lahaayeen nidaam sharci haddii wax lagu qabsado ama ay wax doonayaan ama ay dacwoonayaan waxyaabaha aad samaysaan oo kale waxaa ka mida in aad dadka isfahansiisaan qaabka sharciga ay wax u kala iibsanayaan sidoo kale marka ay rabaan inay guryaha kala karaystaan oo kale oo aad u muddaysaan bal ka waran faa'iidada ay ku qabaan iyo dhibaatooyinkii markii hore ka taagnaa
faa'iidooyin badan baa lagu qabaa xafiiskan markii hore waxaa ka mid ahaa dhibaatooyinka taagnaha inaad qofku bil dhan uu guri raadinayo oo wareegayo iminka laakiin xafiiskaasuu la soo xidhiidhaya xaafadaha magaalada xaafadda uu ka rabo uu u sheegaya odhanaya xaafad hebla waxaan ka rabaa tusaale ahaan nusbaloodh saddex qola ama nusbaloodh feedabuura hadba sida guryuhu u qaybsan yihiin ama baloodh baan u baahanhay ama laba baloodh dukumenti laga qoro nootaayo laga qoro damiin laga qoro dee dhanka lafteeda arrimihii amnigana waxbay ka taraysaa oo guri layska kiraynaya oo horay awal waxaa la arki jiray qofba qof guri ka kiraynaya isagoo muddo degan hadduu doono lacagti soo diri jiray baa la waayaya laodhanaya wuuga guuray laakiin annagu qofka dammiin baanu ka qornaa nootaay aanu ka qornaa arrimo sharci baanu u samaynay oo nidaam uu maro
waxyaabaha jira waxaa ka mid ah xagga muranka dhulka oo kale oo dhibaatooyinka ugu badan ee dhaca dhanka sharciga oo kale iyo inay dadku hadhow isqabsadaan waxyaabahaasoo kale maxaad ka waxaa ku soo maraya qof doonaya in dhul loo iibiyo arrimaha sharciga marka la yidhaahdo qofkan dhulka aad u iibinaysaa waa inuu dukumenti sharciya oo saxa wataa tusaale ahaan waxaa kuu imanaya qof wuxuu ka odhanaya boos baa halkaa ku yaalla iisoo iibi annagu xafiis ahaan qofku marka uu noo yimaado marka u horraysa waxaanu uga bilownaaba dukumentigii dhulka horta noo keen aanu aragno aanu waxaan horta inaad adigu leedahay ogaano because waxa weye meel qof leeyahay buu hadduu doono ku geyn karaa wuxuu ku geyn karaa qofku meel aanu lahayn waxaa badan tusaale ahaan dadka ku habsada dhulka dabeedna isagoon dhulkii sharci u haynin buu ku odhanayaa iisoo iibi waad u iibinaysaa nootaaya la kala qoranayaa nootaayadu dhinac sharci bay ka tahay oo wixii nootaayada lagu qoraa waa sharci iyo nidaam bay mareen misena haddii aad sharcigii adigu aad dadkii ku dhacdona waa caqabad kale waa in horta aad markaa ka hubisaa dukumentiga wixii kala wareejin dowladda hoose ay u taallaa iyo nidaamkaasi laakiin annaga muhiimaddayadu waxa weeye qofka aannu wax u iibinayno iyo qofka aannu wax ka iibinayno tusaale ahaan qofka aanu wax ka iibinayno inaanu gelin isjiijiid iyo hirghirig aanu gelinoo wixii lagu qabsanayo lacagtii uu ku iibsaday lacag u dhigantaba meeshii aanu dadkii kaga furfurin taasina waa caqabadaha jiray ka mid tahay oo aanu annagu aad runtii uga taxadirno sidoo kale injineerada magaalada laascaanood dhismayaasha ka dhisa ayaa barnaamijka dhallinyarada ee v o a uga waramay faa'iidada ay leedahay barnaamijkan dhallinyaradan ay gacanta ku hayaan ugu horeyn adoo magaca ku bilaaba injineer waxaad iga warantaa bal adeegani dhallinyaradan ay fulinayaan maadaama aad ka mid tahay dadka gobolka sool dhismayaasha ka dhisa xogogaal low ah magacaygu waa aad iyo aad baad u mahadsantahay olol magacaygu waa cabdirasaaq axmed maxamed low injineer cabdirasaaq axmed maxamed low adeega kambanigan ama maxaayahayto xafiiskan uu qabto aan anagu aad iyo aad aanu daraasad ama aanu la yeelanay maxay haytay kuurgal waxaa ka mid ah adeegyada kiraynta guryaha aad iyo aad arrintaasi ugu fiican yihiin oo aanu ka yeelannay macaabil badan iyo maxay haytoy iibinta dhulka maxay haytoy shuruucda waxyaalaha nootaayada iyo waxyaalaha gobolka oo aad iyo aad looga baahanaa oo bulshadu haddeer meel santara oo aad iyo aad u fiican oo dadku meelo fogfog ay aad jireen ay haddeer barnaamijkaas ay ka diyaariyeen oo dadku aad iyo aad ugu oomanaa saddexdaa qodob baan kolley hadda aad iyo aad u garanaya
bal waxaad uga warantaa injineer muhiimadda ay leedahay xagga sharciyada iyo nuutaayooyinka maadaama had iyo jeer laga hadla muranka dhulka inuu magaalada laascanood aad ugu badan yahay aqoontan dhallinyaradan jaamacadaha soo dhameeya oo kale ay hadda samaynayaan
aad iyo aad arrinta tani sharciyaddu waxa weeyaan dee sharcigu waa waxa dadka kala hagaya oo adduunka dee ummadda bini aadanka waxa u dhexeeya sharci sharcigu aad iyo aad baa baa maxay ahayto muhiim ugu yahay maadaama hanti bini aadan la kala iibsanayo ama la kala kiraysanayo ama maxay ahaytoy dee laysu dhiibayo cabdikariin nolol v o w magaalada laascanood
markana dhegaystayaal aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
haddaaadi debada u baxaysid ilana mudda durugsan mahe beray ina soo dafurane dardaara yar aan ku farho haddaaadi debada u baxaysid ilana mudda durugsan mahe beray ina soo dafurane dardaara yar aan ku farho
shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaaraya aan ku faro haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo oo aan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaaran yar aan ku faro dalkeennii dunshana ayay doqoonniimo raaciye raaciye raaciye raaciye raaciye wacadka keennii dunshana ayay doqoonniimo raaciye raaciye raaciye raaciye raaciye wax ku dibin dhaabshiyo wax ku sidoreeyana daayin hakaa ilaashe u soo dadaalya wax ku dibin daabshiyo wax ku sidureeya badaaina ka ilaashe waan soo dadaalayaa
aynu intaasi dhegaystayaal kaga nimaadno heestaasi ay codkooda sida wada jirka ay nagu soo gaadhsiinayeen fanaaniinta nimco yaasiin caraale iyo weliba maxamed siciid biike islamarkaana aynu hore ugu sii soconno barnaamijkeena dhallinyarada qeybihiisa kale magaalada boosaaso ayaa lagu soo gebagabeeyey tartana dhinaca ciyaaraha oo magaalada ka socday muddo bila islamarkaana ay ka qaybgelayeen kuliyado kala duwan oo ka tirsan jaamacadda magaalada boosaaso warbixin arrintaasi ee ku saabsan waxaa inoo hayaa waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf
dhalinyaradan oo wax ka barata jaamacadda culuumta caafimaadka magaalada boosaaso ayaa soo afmeeray tartan kubadda cagta ah oo dhex marayay dhalinyaro barata culuumta caafimaadka kuwaas oo u kala qaybsanaa kulliyadaha ay kala dhigtaan tartankan oo dhalinyarada ay ka dhexleen faham ay leedahay in meel la isugu yimaado oo la wada shaqeeyo ay keenayso horumar iyo weliba in dhalinyaradu ay isku xirnaadaan ayaa waxaa kooxaha dhalinyarada ah ay u kala qaybsanaayeen siddeed kooxood oo kama dambaystii isugu yimaadeen labada kooxood dhallinyarada ah kuna ciyaaraysay magaca kulliyadda midhisin oo lebii eber ku garaacday dhigooda farmashi cabduqaadir yaasiin axmed oo ka mid a macallimiinta jaamacadda culuumta caafimaadka ayaa sheegay in tartankaasi intii uu socday dhallinyaradu ay isku barteen koobkaanu ahmiyaddiisa ugu weynay ahayd isdhexgalka ardada fahamka iyo iskudhexmilanka ay leedahay in meel la isugu yimaado oo wax la wada barto iyo isdhexgalka guud ahaan ardada guddiyadii ardada ee ka soo shaqeeyay hawshan ee waxa weeye juhdiga soo geliyey ee intii garoonka ciyaartu ka socotay joogay ee akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan muujiyey ayagana waxaan rabaa inaan u mahadceliyo kooxdii ciyaaraysay ee siddeedda kuliyadeed maaragtay jaamacadda matalaysay si gaara waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo kooxdii nasiibka u heshay inay maanta qaaddo koobkan jaamacadda oo runtii ahaa koob aad iyo aad maaragtay ahmiyad weyn u lahaa ardada jaamacadda qaar ka mid a dhallinyaro ka socotay bahda waxbarashada wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland ee gobolka bari ayaa gabagabadii tartankaasi waxa ay ku dhiirigeliyeen maamulka jaamacadda iyo weliba kuwa kale ee goobaha waxbarashada in dhallinyarada sidaan oo kale loogu qabto tartamo noocan oo kale ah si ay isku fahmaan iskuna dhex galaan ay marna uga shaqaynayso aqoontii marna uga shaqaynayso in ardaydu isdhex galaan waan ku dhiirigelinahay in horey loo sii wado waxaan leeyahay gari laba qof kama wada farxiso galabta hadda guusha waxay raacday midhisin asxaabta kale oo galabta iyaguna ciyaaraysa farmacology waxaan leeyahay sanadka dambe idinkan iniin rajaynaya waan u hambalyaynayaa kuliyaddii koobka qaaday Een, kuliyaddii laga qaadana waxaan leenahay een, kuliyaddii kaloo saaxiibadiina habaa qaaday insha allahu tacaala muhiimaddu waxay ahayd isdhexgalka dhallinyarada oo keliya dhammaantiin dhallinyaro waa wada guulaysteen insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ciyaaraha dambe in ay farmasigana ay sidoo kale kaalinta koowaad ay galaan insha allahu tacaala qodobka kale ee, maanta oo kale jaamacadda waxay u aqoonsatay maalintii isboortiga ee jaamacadda culunta caafimaadka ugu dambayntii waxaan la hadalnay qaar ka mid a dhallinyaradii maanta guulaystay iyo weliba kuwii laga guulaystay iyagoona sheegay in tartankan uu ahaa mid xiise gaara u lahaa iyadoo sidoo kale tartankan intii uu socday laga dhaxlay in ay galab walba halkan imaanayeen wiilal iyo weliba gabdho oo kala taageerayey kulliyadaha maalin walba ciyaarayey taasoo xiise gaara u yeelaysay tartankani alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta dareenkayga lama cabiri karo wakhtiyo badan waa soo halgamayey maanta fiinaalkii waa imaaday maantana waan qaaday alxamdulilah rabbilcaalamiin dhigayga kale oo farmashi aan koobka kaga guulaystay waxaan kaloo waxaa leeyahay bahadaaba oo baalkii waa badiya anaa maanta ku guulaystay biri insha allah adigana sidoo kale waxaan ku rajaynayaa guulo badan sidoo kale dhammaan taageerayaasheenna medicine waxaa leeyahay hambalyo hambalyo iyo qof walba oo na garab taagnaa intaan ku jirnay dadaalkan iyo juhdigan koobka aan ku bixinnay alxamdulilahi rabbilcaalamiin alii halkan soo gaadhsiiyey markaa xigtana waxaan u mahadcelinayaa kuliyadda medicine waxaa weyaan gar laba nin kama wada qoslisiiso waxaa weyaan badiyaa oo baxdeen koley dadaalka halka ku soo gaadhnay waxaa weyaan maanta iyagay noqotay inay badiyaan marka waxaa weyaan oo hambalyeynayaa insha allahu koley dee waxaan u malaynayaa dee balooniga waxa loo dheelaa waa laba midun in lagaa badiyo iyo inaa waxaa weeye waxaa weye badiso marka waana laka badiyey waxaan leeyahay hambalyo hambalyo kuliyadda medicine taageerayaasheeda farmasigana waxaan leeyahay insha allahu ciyaaraha dambe baan intaan kasoo adkaan doonaa insha allahu koobkana koobka dambe insha allah baan rajaynaynaa yuusuf maxamuud v o e bosa
mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay duhur wacno wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilowna koobka qaramada afrika oo ay ka qaybgalayaan ilaa iyo afar labaatan dal ayaa si rasmi ah shalay uga furmay dalka cameroon koobkan ayaana ah kii saddex iyo soddonaad ee la qabto sanadkan ayuu ahaa qorshaha in lagu qabto dalka evericos laakiin markii dambe waxaa loo soo wareejiyey dalka cameroon kadib markii evericos ay iskeed isaga wareejisay ciyaartii furitaanka ayaa waxaa isaga hor yimid xulka martigelinaya ee cameroon iyo xulka kale ee burkina faso kaas oo aan khibrad badan ku lahayn ka qaybgalka tartanka qaramada afrika tartankan ayaana goolkiisii ugu horreeyey ee sanadkan waxaa dhaliyey xidiga gustavo sanyare oo u ciyaara xulka burkina faso laakiin waxa ay guusha laba gool iyo gool ku raacday xulka martigelinaya ee cameroon labada gool ee xulka cameroon ayaa waxaa u dhaliyey xidigooda visente abubakar ciyaartii kale ee shalay la ciyaaray ee ka tirsan koobka qaramada afrika ayaa waxa ay dhex martay xulalka ethoobiya iyo cabaverde ciyaartan oo ahayd mid adag ayaa waxaa hal iyo eber ku badiyey xulka yar ee cabaverde goolka keliya ee xulka cabaverde ay ku suuldaareen xulka ethoobiya waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda kale ee julio tavares kulamo kale oo ka tirsan isla koobka qaramada yurub ayaa maanta la ciyaarayaa waxaana ugu soo horeeya kulanka u dhexeeya xulalka senegal iyo zimbabwe geney iyo malawi ayaa iyagana is arki doona laakiin kulanka sida weyn loo xiiseynaya ee kulamada maanta dhacaya uga adag ayaa u dhexeeya xulalka morocco iyo ghana comorosna waxaay la ciyaari doonaan xulka gabon dhinaca ay ciyaaraha kubadda kolayga ee horyaalka dalkan maraykankana waxaa xalay garoomada dib ugu soo laabtay ciyaaryahan clay thomson oo u ciyaara kooxda golden state xidigan ayaana soo laabashadiisa waxaa si weyn ugu farxay taageerayaasha iyo weliba maamulka kooxda markii uu soo laabtay ayaa laga dareemayey sawaxanka garoonka isqabsaday isagoo kulankaasina kaga hortagay kooxda cleveland oo si weyn ay u xifiltami jireen clay thomson ayaa ku dhaawacmay ciyaartii fiinalka ee laba kun sagaal iyo tobankii ay kooxdiisa kaga hortagtay kooxda toronto markaas oo dhegta dhiiga loo daray thomson ayaa garoomada ka maqnaa muddo soddon bilood ah waxaana in dhowaalaba kooxdiisa ay ku dadaalaysay sidii mar un uu usoo kabsan lahaa iyadoo mar la weydiiyo kooxdan ay sheegeen inaysan doonaynin inay halis geliyaan maqnaanshaha thomson ayaa kooxdan ay si weyn u dareentay iyadoo laba sannadood oo isku xigtana isaga hartay ciyaaraha balay ofka laakiin sanadkan ayaa isbedel weyn laga dareemayaa kooxda golden state iyadoo horkacaysa kooxaha galbeedka ee dalkan maraykanka kooxda golden state ayaana xalay garaacday kooxda cleveland kulamada kale ee ka tirsan horyaalka kubadda kolayga ee xalay la ciyaareyna waxaa ka mid ah kii kooxda galazares ay ku garaacday kooxda kale ee l l cres pureland waxa ay garaacday kooxda kenges kooxda kale ee maverakisna waxa ay garaaceen bolis roketisna waxa ay garaaceen kooxda timber wolvis halka kooxda nogatisna ay garaaceen kooxda oklahama wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
xubintaasi ciyaarahana waxaa dhegaystayaal inala socodsiinayey cabdiqaadir maxamed mursal samakaaba gabagabada idaacadda duurnimo in dhegaystayaal ku dhownaaye markana aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
walaalay naftu way ka soconay
haddii aanad isaacidin issucaaday walaalay naftu way iga socon lahayd codkaasi cabdiqaadir macalin cumar jubba ayaana dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intayn afarta galabnimo isugu iman doona idaacadda tan xigta sidaa iyo nabadgelyo